suurat lburuuj makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra soo degay waana suuradaha dhaarta la bilowdo qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaani اraxiim wasamaa'i baan ku dhaaranayaa samadii daati lburuuji samadii day daati lburuuji xidigaha u saaxiibka ahayd ay daati nujuum ama meel ay xidiguhu degaan u saaxiibka ahayd walyowmi maalinkii baan ku dhaaranayaa maalinkii day almawcuudi la yaboohay maalintii la yaboohay oo la qabtay oo ilaahay ballan ka yeelay yaan ku dhaaranayaa washaahidin baan ku dhaaranayaa mid markhaati furo wa mashhuudin iyo mid lagu markhaati furo ama washaahidin ku xaadiro iyo wamashhuudin mid la xaadiro ayb alakharuun marka mufasiriintu washaahidin wamashhuudin waxay u badan yihiin ashaahidu waa aljumcatu waa jumcada almashhuudu midda la xaadirayana yowmu carafa w jumcadii iyo carafa shaahidku waa jumcada mashhuudkuna waa yowmu carafa saasaa loo badan yahay laakiin alimaam ibn اlqayim wuxuu rajaxay kitaabkiisa atibyaan fi aymaani اlqur'an wuxuu leeyahay isagoo shaahidin wamashhuudin almudriku wاlmudraku mid wax haleelo iyo mid la haleelayo wاlcaalimu midka wax og iyo wlmacluumu waxa la og yahay wاlraa-i midka arkaayo iyo wlmar-iyi kan la arkaayo waxaas oo dhan baa marka soo gelaya ayuu leeyahay macaani ahaanna marka tacmiimkaas baa fiican buu leeyahay nacam ayb macna ahaan marka kana rono wuxuu leeyahay ilaa shaahidinna waa ismu faacil mashhuudna waa ismu mafcuul marka wuxuu leeyahay tacmiimkaana marka u fiican macnuhu marka wuxuu u wadaa washaahidin iyo wamashhuudin wax wax ogaado iyo ku la ogaado wax la arko iyo mid la arko waxaa marka haddii sidaa la yidhaha tacmiim ayaa ku jira wax badan bay wa yacni wax la og yahay iyo iyo ku wax og intaa un weeyaan mid la arkayo iyo ku wax arkayo waxaa ku jira marka tacmiim iyo cumuum saasaa fiican buu isagu leeyahay kitaabka atibyaan fi aymaani اlqur'aan ayb oo aqwaasha kale isaga wuxuu leeyahay jumco carafo in lagu fasiro waa tafsiir min baabi tamhiil tusaaleyn waayo ma ahane cumuum ma keenayo nacam tafsiir oo hadda marka ma ahan tafsiir oo iska tusaale ah waay ayuu leeyahay qutila waxaa jawaabtii marka qasamku waa tanaa qutila waa la lacnaday asxaabu lukhduudi godadkii kuwii u saaxiibka ahaa waa la lacnaday asxaabu lukhduud marka yay ahaayeen qoom marka waxay ahaayeen hore oo iyaga qisadooduna ay dheer tahay oo axaadiidtana kutubxadiidna lagu wariyey oo min xadiidi suhayb waxaa jiray marka nin boqor ah isaga la caabudi jiray saaxir ayuu lahaa saaxirkiibu wuxuu yidhi waa ka duqoobay nin dhallinyaraa ii keen oo sixirka aan baro markaa wiil yar buu u keenay oo sixirka u bari jiray marka wiilkii marka ilaahay hidaayo uu siiyey meel dhex isagoo marayo wuxuu arkay nin raahib oo caabid ah ayaa waxaad la fahmaya qisadu marka bacda ciisa inay ahayd nabiyullaahi ciisa kadib caleyhi salaatu wasalaam marka ninkaa raahibkau dhageystay warkiisii wuxuu la noqday war aada iyo aada u qiimi badan wuu islaamay marka isagoo dhageysan jiray markii dambena marka isagu kusoo daahi jiray saaxirkaa garaaci jiray markuu ka laabto saaxirka haddana isagu ku daahi jiray ciddiisa haddana laga garaaci jiray markii dambe wuxuu yidhi haddii aad saaxirka u tagtana waxaad tiraa ehelkii baan kusoo daahay haddii aad saaxirka ka timaadana saaxirkaa isoo daahiyey dheh markii dambea marka waxaa dhacday bahal weyn inuu dadkii jidka ka goostay oy mari waayeen aadna looga cabsanayay markaas wiilkii marka wuxuu yidhi maantaan kala ogaanaa buu yidhi saaxirka arrintiisu inay xaq tahay iyo raahibka arrintiisu midda xaqa ah dhagax buu marka qaatay markaasuu bismi illaahi intuu ku yidhi baa marka uu ku tuuray dhagaxii oo wuxuu yidhi haddii ilaahu arrinka raahibka haddaad kaga jacayl badan tahay midka saaxirka aad ka jeceshahay ilaahu daabaddan dil waa dhimatay daabadii marka raahibkiiba uga sheekeeyey marka wuxuu yidhi arrinkaagii maanta wuxuu marayaa buu yidhi waxaan aan arkaayo ee niyow haddii lagu qabto aniga hay sheegin yidhi markaas baa waxaa dhacday marka nin marka jaliis u ahaa raahi ninkan l boqorka nin la fadhin jiray oo kuwa shaqada u hayo sekreteeradiisa ka mida ayaa wuxuu yidhi waa indhala-aan iyo ayuu qab ayuu qabay markaasu wuxuu yidhi warniyo waxaan maqlay inaad dadka caafimaad si aad caafisee caafimaad isii markaasu wuxuu yidhi aniga dadka ma caafiyo ilaahay baa dadka caafiyo aaw yacni rabbigu waa kee boqorkii miyaa maya buu yidhi rabbi yani rabbi wa rabuka allah markaabuu wuxuu yidhi haddaad aaminto waa kugu tufayaa waana raysanaya insha allahu sidii baa dhacday marka ninkii baa marka boqorkii usoo galay u yimid isagoo indhihiisii qabo markaabuu wuxuu yidhi say ku yani yaa kuu soo celiyay araggaaga rabbigay buu yidhi markaasuu yidhi awalaka rabbun hayrii rabbi aan aniga ahayn maad leedahay buu yidhi adiga markaabuu yii rabbi wa rabuka allah aniga adigaba allaha rabbi noo ah markaabuu wuxuu yidhi ninkan hel qabta buu yidhi dila ilaa uu hana ilaa uu sheego qofka siday u garaacayeen buu marka wuxuu sheegay wiilkii yaraa wiilkii yaraana markii dambe raahibkii iyaa laga la aqoonsaday ninkii marka kuwii kale waa la dilay wiilkii yaraana isaga maadaama nin dhalinyaro oo noloshu bilowna u tahay uu yahay ayaa waxaa la yidhi dad buu u dhiibay qaada buu yidhi buurtaas geeya ka tuura hadduu diintiisii ka laaban waayo diintan uu haysto haddii uu ka laabtana iska soo celiyo waa ka markay meeshii geeyeen baa marka wuxuu yidhi allahuma kfinihim bimaa shi'ta wa kayfa shi'ta ilaahu kuwaan iga kaafi saad doonto igaga kaafi iyo waxaad doonto buurtii baa gilgilatay ayagii baa ka daatay soo soconayo boqorkii u yimid haddana kuwo kale u dhiibay badda markay la dhexdhexaysteen sidii oo kale markii ugu dambeysay baa marka wuxuu yidhi aniga ima dili kartid ilaa waxa aan kuu sheegaya aada samayso sideed samaynaysaa marka markaabuu wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa waxaad qaadataa qaanso yacni leeb qaado qunuxayga ka qaado markaa yacni qaansadii beerkeeda dhig bismi illaahi rabbi lghulaam dheh igu tuur markaas markaa sidaa aada yeesho waa i dili kartaa sidii buu yeelay marka dadkiibuu dadkana ururi oo isu keen dadkii baa la isu keenay sidii buu yeelay ee dadkii markay maqleen boqorkan oo bismi illaahi rabbi lghulaam dhahayo markuu sidaa yidhina cunug wiil ghulaamkii uu dhintay ayaa waxaa dhacday markaas dadkii inay yidhaahdeen aamanaa birabbi lghulaam wiilkan rabbigiisaanba rumaynay talaa ku caddaatay marka xukunkii iyo wixii la dhoodhoobayey daqiiqadaasu eber ku noqday waxaan marka xukun la dhoodhoobayo iyo awoodahan tirada badan iyo adduunyada lafteeda waana u jeednaa daqiiqad iyo wax yar maalmo yaray rush ku dhahayaanay ku burburayaan soo ma arkeysa qofku marka waxaa fiican inuu rabbi ku xirnaado ilaahayna wax uu hubo inuu kala hortago berri ninkii markay tala ku caddaatay marka wuxuu amray in godad la jeexjeexo dabadeedna la shido dab lagu shido dadka marka lagu tuuro dabkaas sidii bay bilaabeen marka ilaa laga soo gaaray haween cunug yar gacanta ku yacni korka ku haysato fataqaacasad way ka cabsatay marka iyadoo cunuga u cabsanayso markaasuu wuxuu yidhi yaa ummaah hooyoy inaki cala alxaq xaqaa ku taagan tahay buu yidhi waxbaha ka cabsanin isku tuur iyadiina marka waa isku tuurta qoom dhan buu ninkaa marka eber ka dhigay weliba uu dab ku gubay oo godad intuu u qoday dab ka shiday uu ku gubay dadkaabaa marka qisadaabaa marka asxaabul ukhduud kuwaas waaye kuwaabuuna rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramayaa ee mahmaa duqyaanku intuu gaaro marka qisada marka waxaa laga faa-iideysanaya maxaa ugu weyn duqyaanka iyo xadgudubka in allaale inta uu gaaro xaqa ma baabi'i kara ilaahay meeshii uu ugu talagalay buu xaqa gaarsiina qoom dhan oo hadda eber laga dhigay haddana xaqii ma ma istaagin waa kan muslimiinta ilal-aana waa joogaan qofku marka inuunan taa marka uga waxba ugan yaxyixin ugana cabsanin markaa yacni xaqana uu ku taagnaado taasaa muhiima qutila waa la lacnaday asxaabu lukhduudi godadkii la jeexjeexay kuwii u saaxiibka ahaa waa la lacnaday annaari asxaabu nnaari naarta asxaabteedii waa la lacnaday naartii daydaatilwaquudi huritaanka u saaxiibka ahayd id waqti baa la lacnaday waxaad ku tacallujisaa qutila ayaa ku tacallujinay id waqti baa la lacnaday hum iyagu qucuudun kuwii fadhiyo ah calayhaa cala naari dabka korkiisa ay fadhiyeen markay saa dabka korkiisa u fadhiyeen dadka muslimiintana lagu tuurayo saa loogu tuurayo ayagana ay kor fadhiyaan dabkii ag fadhiyaan markaa ayaa la lacnaday walxaal hum iyaguna calaa maa waxa yafcaluuna ay sameynayaan bilmu'miniina mu'miniinta ay ku sameynayaanna shuhuudun xuduurun kuwa goobjoog ah ay yihiin waxa mu'miniinta ay ku sameynayaanna goobjoogayaal ay u yihiin jumladu marka jumla xaaliya id waqti baa la lacnaday hum iyagu qucuudun kuwa fadhiya kuwa fadhiya ay ahaayeen caleyha naarta korkeeda dabka korkiisa meesha godadku ay ka shid dabka uu ka shidnaa walxaal yaa la lacnaday hum iyagu shuhuudun ay yihiin kuwa goobjoogayaal ah calaamaa kii korkiisa ay goobjoog ka yihiin yafcaluuna ay sameynayaan bilmu'miniina ay ku sameynayaan wamaa naqamuu ma aynan qoonsanin minhum iyaga xaggooda kuma aynan qoonsanin ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen inay rumaynayaan maahane wax kale kuma aynan qoonsanin billaahi alleh allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa alxamiidi almaxmuudi la mahadinayo xoolo kama dhicin dad kama aynan dilin wax ay ka galeen male oo aan ahayn rabbigiina abuuray aan rumaynaynaa dembi ka daran male qof aan waxba kugu haysanin oo rabbi keligii hala caabudo dhahayo ama rabbi baan caabudayaa dhahayo inaad adiga intaad qoonsato aada iska dishood iska layso wax wanaaga ka imaan maayaan marka wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu daahirka waxaad moodaysaa iimaanka inuu yahay wax laysku qoonsado ma ahan laakiin waxaa ku jira yacni marka yacni waxaa weeyaan daahirku marka waa yar khilaafsan yahay arrintaa wax lagu qoonsada ma ahane dulmigoodaa marka lagu tusaan ayb wamaa naqamuu ma aynan qoonsanin minhum iyaga xaggooda ma aynan ka qoonsanin ilaa an yu'minuu ilaa iimaanahum rumayntooda maahane wax kale ma aynan ka qoonsanin xaggooda bilaahi alla ay rumeeyeen allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa alxamiidi almaxmuudi ee la mahadinaya alladii allihii lahu isaga u u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa wallaahu alleh calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa shahiidun markhaati kii ka awaayo oo og ayb afcaashooda marka rabbi waa mid ka warqabo oo og tan marka waxay de niyad jabna ku tahay dhabar jabna ku tahay qofka dulmiga ku jira oo qof diintiisa darteed uun ku dulminayo ayay dhib ku tahay waayo dadkani waxay wax ku dulmiyeen iimaan ay dadkaa ay dulminayaan la yimaadeen iyagii marka maxay ka kasbadeen lacnaday ka kasbadeen marka haddaad qof dulmiso weliba aa ku dulmiso inuu ilaahay rumaysan yahay darteed bis ilaahay keligii hala caabudo uu leeyahay aa ku dulmiso ee waxa weeyaan wax kale ma ahane lacnad unbay keensanaysaa midaasina dad waxaad arkaysaa marka war qofkani adiga maxaad u caynaysaa idka rabtaa maxaa ku haysataa ee wuxuu ku leeyahay qofkani wuxuu leeyahay yaan owliyada la baryin ilaahay keyrkiis yaan la baryin waana bannaan tahay ilaahay keyrkii in la baryaa ayuu leeyahay war adiga ninkan ma waxaad ku caynaysaa ood ku dulminaysaa ilaahay keliya hala barya inuu yiraahdo miyaa ku dulminayso dulmi maaha arrintaas maa ilaahay keligii hala tuugo hala caabudo wax laysku qoonsado miyaa ma aha haddaad kun qori isdul saarto marka iyo kun yacni malaayiin armi ah haddaad isdul saarto oo aada sidaas qof ku dulmiso lacnad umaad ka kasbanayna qofkaana waqtigiisa unbau ku dhimanaa wax kale ma gaarayna haddaad boqolaal cadow u kaashatood u kaalmaysatana wax un ka badan qofkaa wixii ilaahay u qadaray ka badan ma maraayo haddana maca daalika adiga unbaa waxaad ka kasbanaysaa marka naxariista rabbi inaad un ka fogaato waxaad diinka ku kordhinaysaa maleh nacam oo aan dhib ahayn ayb alladii allihii lahu oo u sugnaaday inay rumeeyeen maahane wax kale maynan ku qoonsanin alladii allihii lahu isagauna u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa wallaahu allana shahiidun weeyaan mid yacnii og oo markhaati ka ah calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa ina aladiina kuwa fatanuu cadaabay oo gubay almu'miniina mu'miniinta kuwa gubay waalmu'minaati haweenka mu'minaadka kuwa cadaabay suma markaa dabadeed lam yatuubuu aan soo noqonin oon rabbi usoo noqonin falahum waxay leeyihiin cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda walahum waxaa u sugnaaday cadaabu lxariiqi cadaabka wax gubayaa u sugnaaday marka ilaahay naxariistiisay ka mid tahayoo iyagoo owliyadii alla laayey iimaan ay rumeeyeen alla darteedna ku laayay oo ku dulmiyey ayuu haddana towbo ugu yeerayaa ilaahay war ilaahay usoo noqdaa la leeyahay haddii marka xumaani kaa dhacday oo dhib weyn aada geysatay weli rajo waa leedahay inaad rabbi usoo laabato dariiqaa xunna aad ka baxdo ina aladiina kuwa fatanuu cadaabay ay cadabuu wa axraquu fitnada bimacna alcadaab waa laga macneeyaa suuratu daariyaat waxaan kusoo marnay duuquu fitnatakum ay cadaabakum ina aladiina kuwa fatanuu yani cadaabay almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka uma markaa dabadeed lam yatuubuu aan soo noqonin oon rabbi usoo laabanin falahum waxay leeyihiin cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda ayay leeyihiin walahum waxaa u sugnaaday cadaabu lxariiqi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha wan wanaagsanna la yimid lahum wacamiluu sameeyey alacmaala acmaasha asaalixaati susuuban lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin jannaadka oo tajrii ay dureereysa min taxtihaa geedaheeda iyo saraheeda hoosteeda ay dureerayaan alanhaaru webiyaalo dalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo alkabiiru aada u weynin badan dadkaa marka adduunyadii haba la laayee qiyaama waxaanay ku leeyihiin oo kuwaa iimaanka iyo camalka saalixa la yimid jannaad bay leeyihiin aakhiro jannaadkaas oo webiyaalo ay qulqulayaan saraha iyo geedaha hoostooda dalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo alkabiiru weynin badan ina badsha rabbika rabbigaa iyagii marka kii wax dhibay marka ee sidaa ku khaatumo xumaystay ee waxaa weeyaan marka de goodi wal-aad baa loogu goodiyey ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisa la shadiidun mid aada u darnaan badan waay inahu rabbi huwa isagaa yubdi-u bilaabo abuurista wa yuciidu isagaa soo celinayo bacdiga dambana isagaa dadka aakhiro keenayo wa huwa isagu alle algafuuru weeyaan alla dembi dhaafid badan alwaduudu ee addoommadiisa isjeclaysiiyo dul carshi arshi carshiga ka u saaxiibka ah waay almajiidu weeyaan kan sharafta badan ee aada la sharfo la weyneeyo ayb almajiidu waa la akriyey almajiidina waa la akriyey almajiidi marka la akriya carshigaa laga sifeyna almajiidu marka la akriyana waxay la socotaa wahuwa algafuuru lwaduudu waa khabar bacda khabarin wahuwa alle algafuuru weeyaan mid dembi dhaafid badan alwaduudu waayo alle mid addoommadiisa isjeclaysiiyo dulcarshi carshi ka u saaiib carshiga ka u saaxiibka ah waayo almajiidu kan la sharfo waayo la weyneeyo ayb facaalun weeyaan mid samayn sameeyo limaa samayn badan limaa waxa yuriidu uu doonayo wax allaale waxa uu doonayana mid sameeyo samayn karo laa yucjizuhu shay-un waxba macajzi gelinayaan yuriiduhu ou rabo walaa yamtanicu minhu shayun dalabahu wax uu dalbana ma iska celi karaan oo waa kun inuu yidhaahdo wixiina waa ahaanayaan laakiin marka allah la leeyahay facaalun limaa yuriid waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu doono waa iska sameeyaa xikmad male miya ma ahan saas nacam allaala wuxuu doono u sameeyaa xikmadayna ku dhisan tahay xikmad ayay ku dhisan tahay oo sida bani aadamka markuu awood helo waxbuu iska sameynayaa aan wax xikmada ku dhisnayn sidaa maahan rabbi marka oo ficilkiisa iraadadiisu waxay ku dhisan tahay xikmad ay duu xikmatin hal ataaka ma kuu yimid ay qad xaqiiqaha ataaka waa kuu yimide xadiisuljunuudi kuwii isbahaystay ciidamadii isbahaystay sheekadoodii ma kuu timid ay qad ataaka khabaru ljumuuci alkaafirati qoladii marka yacnii is urursatay ee gaalada ahaa aladiina tajanaduu cala alanbiyaa ee ambiyada ilaahay inay la dagaalamaan isku bahaystay kuwaa warkooda ma kuu yimid kuwaa marka yay ahaayeen waa la caddeeyey marka fircawna fircawn warkiisii makuu yimid wathamuuda thamuud warkoodii makuu yimid bal e idraab intiqaali waayo ilaa icraadihim waxaa markaa yacni jeesashada ay jeesteen kuwan marka kufaaru maka inay ku cibro qaataan ummadaha hore jeesashadii ay ka jeesteen waxaaba kasii cajab badan bal ee aladiina kuwii kafaruu kufriyey fii takdiibin beenin dhexdeeday ku sugan yihiin fii takdiibin beenayn iyo beenin dhexdeed ayay ku sugan yihiin istimraaraa laga fahmaa marka meeshaan ay anahum yastamiruuna cala atakdiibi alle qur-aankii bachigii beenin ay beeniyaan bayba ku dhex jiraan ayb munqamisuuna fiihi waa ku tiim badeen si fiican bay ugu tiim badeen oo ay u dhexgaleen inqimaasa almadruufi fi darfi shayga yacni weelka shayga ku dhex jiro sida uu ugu dhex jiroo kale ayay takdiibka iyo gaalnimada ugu dhex jiraan yani tacbiir cajiib leh waay naam bal iladiina kafaruu fii takdiib shay markaad weel ku dhex ridid ood ku daboosho shaygaas sida oo weelkaa ugu dhex jiro meel walba uu uga wareegsan yahay ayaa nimankani alla beeninta iyo qur-aan beeninta iyo qiyaamaha oo la inkiro waa shaygaasoo weelka ugu dhex jiray ugu dhex jiraan taasaa ka yaab badan waay nin saa ah maa cibro qaadanayo waay marka idraabku marka waa intiqaaliyo shay cajiib lahaa laga soo guuraa waxaa loo soo guurayaa mid kasii cajiib badan walla tii horena maxay ahayd bal iladiina kafaruu yukadibuuna ficil mudaarica la isticmaalay oo istimraar tusaayo wallaahu allana min waraa'ihim wallaahu alleh muxiidun weeyaan mid koobay dhinac walba ka koobay min waraa'ihim iyaga gadaashooda oo ilaahay waa mid u jeedo waxay sameynayaan oo dhan koobay jumladan marka waxay ku cadfan tahay jumlatun macduufatun weeyaan calaa jumlati waxay ku cadfan tahay aladiina bal iladiina kafaruu bal ee aladiina kafaruu fii takdiibinay ku sugan yihiin wallaahu allana muxiidun mid koobay waay min waraa'ihim iyaga gadaashooda koobay ay caalimun bihim laa yakfaa calayhi shay-un min acmaalihim ka qarsoonaan maayo bal e idraab ibdaali ah waayo midkaan marka naca oo maxaa marka laga bixinaa meesha oo marka iyaga khuraafaadkooda iyo turahaadkooda iyo yacni baatilka ay ku dhex jiraan iyo takdiibka iyo beenintaa yaa waxaa la leeyahay bal iskabadaa kaba tag huwa khuraafaadka iyo arrintu iyo waxaa takdiibkooda iyo waxba ma ahan kaase huwa qur-aanka ay beeninayaan qur-aanun qur-aan weeyaan qur-aanka oo majiidun aada u sharaf badan yani iyaga beeninta ay wax beeninayaan iyo turahaadka iyo khuraafaadka iyo ay ku jiraan waxaa la leeyahay ka iskaga iskaga iskagaba tage qur-aanku waa yacni bal ee huwa waxa ay beeninayaan qur-aanun qur-aan weeyaan qur-aanka oo majiidun sharaf badan fii lawxin qur-aanka oo fii lawxin loox ku sugan lowxa oo maxfuudin la ilaaliyey oo ziyaado iyo nuqsaan in wax lagu daro laga nuqsaamayo laga ilaaliyey hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi